toos haatana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal magaalada baydhabo waxaa ka socda shirweyne gud heshiisiin oo hadafkiisu yahay sidii nabad loo kala dhex dhigi lahaa dhinacyada isku haya siyaasadda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo sidii ay u dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo ka hirgasha aaggaas haddaba musuhu salka ku hayaa khilaafka sababay in la qabto shirkaa nabadeed yaa wada hadlaya xaggey hadda wax marayaan rajaduse waa sidee qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga dib uheshiisiinta shirka magaalada baydhabo profesor ibraahim sheekh cabdiwaaci profesor ibraahim kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa ku dhuwahay waadna ku mahadsantaha marka hore shirka goorma ayuu bilowday bal faahfaahin guud naga sii
sidaad og tahay waxaa jiray hadalkadida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ahaa soomaaliya oo heshiisaad dumada heshiis la ah ayadoo taas laga ambaqaadayo ayaa guddoomiyaha baarlamaanka qeybadaha shacabka federaalka mudane sheekh aadan maxmuud shacab madoobe wuxuu ku baaqay gogol nabadeed taasoo la dhigayo magaalada baydhabo oo ah caasimada ku meel gaarka ee koonfur galbeed guddiga kowda bisha janaayo oo sanadka hadda aan ku jirno ayaa guddoomiyaha uu magacaabay guddi farsamo oo hadda aniga aan kamid ahay waxaa guddiga halkan uu soo gaaray lixda bisha koowaad labada kun saddex iyo labaatanka marka wuxuu ka dambeeyey wuxuu maaragtay galay hawshiisa ah ee diyaarinta qabsoomidda shirka waa garta marka ilaa iyo hadda xaggee wax marayaan shirkii dib u heshiisiinta labada dhinacna is hor fadhiyaan ma wada hadlayaan
shirka horta marka ugu horeyso guddiga wuxuu diyaariyey maaragtay wixii oo shirka fududeen lahaa hadday tahay ergadii meesha ay digi lahaayeen iyo goobtii shirka lagu qaban lahaa iyo security-ga guud ahaan maarata kasoo qaybgalayaasha ayaa marka hore la diyaariyey kadibna waxaa suura gashay in shirka la furo toddoba iyo tobanka bishan ayaa la furay waxaana kasoo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya intaas waxawaay markay dhacday kadib laba kays ayaa loo kala qaaday kayska koowaad oo ah dib u heshiisiin taasoo maaragtay lagu xalinaayo wax allaale wixii dhib oo jiray yani dhib hantiyeed dhib naf iyo wixii kaloo khilaafaad oo jiray in la xaliyo iyo qaybta labaad oo ah in laga wada hadlo siyaasadda marka hadda waxaan ku jirnaa ama inoo qabsoomay qaybta koowaad ayaa hadda lagu jiraa oo ah yani dib u heshiisiinkii marka halkaasi wax marayaan waxay ila tahay in qaybta dambe ay ka yara dhib badan tahay qaybta hore ee dib u heshiisiinta maadaama maaragtay khilaaf siyaasadeed oo gacan ka hadal dhaliyey uu ka dhacay magaalada horena uu uga dhacay marka qaybtaasi bal sidee u wajahdeen maxaa caqabado ah oo aadna kala kulanteen wallaahi horta marka ugu horeyso horta waxa weeye qeybtaana hadda aan ku jirnaa markii haddib heshiisiinka ay dhacdo oo lasoo caloolfiyoobaado oo wixii dhib oo dadka kala gaaray la xaliyo laga taliyo waxay ila tahay taas ayadana waktigeeday leedahay way fududaan doontaa insha allahu tacaala
professor ibrahim marka haddii aad noo faahfaahiso yaa wada hadlaya labada dhinac ma toos ayay maaragtay dadka is hayo siyaasadda isku hayo isu hor fadhiyaan mise ergooyin ayaa kala matelaya wallaahi horta sida hadda aan kuu sheegay qaybtan hore oo ah dib u heshiisiinta waxaa jira odayaal dhaqan oo ah odayaasha dhanka koonfur galbeed ayaa jira ayaga iyo guddiga ayaa hadda ku howlan inay wixii dhib oo dadka kala gaaray inay maaragtay u kala qaadaan kadibna waxaa loo gudbi doonaa qaybtaas oo maaragtay siyaasadda ah marka ayada sida u dhici doonta weli waxa waaye way dhiman tahay markay aan gaarno ayaa ayadana aan ka wada hadlaynaa insha allah qaybtan hore ee dib u heshiisiinta goorma ayaad dhammayn doontaan sida ugu dhaqsiyaha badan maalmaha soo socda way soo gebagaboobeysaa insha allah marka dowrkiinu muxuu yahay idinka ka guddi ahaan hadda annaga doorkeenu wuxuu yahay yani qaan horey uu kugu sheegay doorkeenu hore wuxuu ahaa waa waa guddi qabanqaabo ama farsamo waxaan diyaarinay yani maaragtay wax allaa wixii ku udeen lahaa shirka haddana yani waxaan la shaqaynaa odayaasha hadhowdan waxaan la shaqayn doonaa ama aan wax ka geli doonaa markii la gaaro wejiga labaad insha allahu marka guddigiinan ma heer dowlad goboleed mise waa heer qaran oo federaal guddigan waxaa soo magacaabay oo heshiisiintan waxaa u xilsaaran guud ahaan guddoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan midoobe innaga marka waxaa nalaga soo magacaabay xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan midoobe
waa gartay marka ka waran odayaasha dhaqanka iyo malaaqyada doorkooda qayb miyay ka yihiin mise waa idinka madax bannaan yihiin idinka horta meeshan waxa la rabo un waa in heshiis la gaaro yani koonfur galbeed dadka degan hadday yihiin siyaasiyiin hadday yihiin dhaqan wax allaa wixii la kala tabanayo meesha in laga saaro sidii hore loogu dhaqaaqo marka looma kala harin odayaasha doctoor bay leeyihiin horeyba doorka ay lahaan jireen oo ah dadka inay dhiigga u kala qaadaan inay hantida u kala qaadaan doorkaasay leeyihiin innagana doorkeenu waa saan kuu sheegay xitaa waxaa jooga maaragtay madaxda dalka ugu sarraysaa joogta looma kala harin maarka hawshaas si fiican bay ku socotaa
professor ibrahim sheekh cabdiwaaxid waa mahadsantahay igugu jir khadka dhowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo magacaygu waa cabdirashiif waxaan joogaa gobolka heewaase marka hore waxaan salaamayaa professor ibrahim oo ah guddiga dibeshisiinta koonfur galbeed marka isku hore waa inaan weydiiyo professorka waan ognahay oo koonfur galbeed xaaladeeda siyaasadeed waa mid aanan sal lahayn oo ka cabsan maxaa garashada ka qaaday siyaasiyiinta koonfur galbeed ay ugu tiri la-yihiin shacabkoodii koonfur galbeed innaga og in hadda waddanku uu ku jiro xaalad dagaal miyaysan habbooneen in loo turo shacabka koonfur galbeed si loo helo xasiloonid siyaasadeed su-aasha labaadna waxay noqonaysaa hadda waan ognahay koonfur galbeed isqabsi badanaa ka jiro maxay ka qabteen ama maxaad ka qabateen hadda dib u heshiisiinta aad ka wadaan koonfur galbeed maxaa ka saamaa sacataada annagoo ogna xaaladda ay weli sacsan tahay
waa mahadsan yahay cabdullaahi sariif cabdullaahi horta waa su-aal fiican waayo hor siyaasiyiinta koonfur galbeed waxay wax la wadaagaan siyaasiyiinta soomaaliyeed guud ahaan sidaad og tahay yani maaragtay burbur fara badan ayaa lasoo maray khilaaf badan baa lasoo maray is-aaminaad badan fara badan dheer ayaa lasoo maray marka fiix boogaheedii iyo waxeedii weli ayaa maaragtay siyaasiyiinta iyo dadkaba dhib ku haya marka ayaguna yani hadda hadda wax gaar oo ayaga hadda oo oo dhibaato ah oo dhexyaalo aan ahayn wixii wadanka siyaasiyiinta guud ahaan soomaaliyeed dhexyaalo waayo insha allahu ayadana hadda sida hadda ii muuqatana waxa weeye wax barbaleen hadda ma dhexyaalaan markaan isu keennay way wada cashaynayaan way wada qurcanayaan way wada sheekaysanayaan way wada shaahayaan marka taas waa sidaas ama inaga inaga ilaa haddeer maxaa qabateen taa horeyba kugu sheegay wejiga hore dib u heshiisiinta annaga waxaan qabanay waxyaabahaan qabanay waxaa ka mid ah yani maaragtay dawigii kacsanaa inaan dejinay oo hadda baydhabo maanta xansiloole ay ku jirto ciidankii in la kala qaaday wixii dhib ahoo jiray in maaragtay halkeedii hal meel looga soo wada jeestay laisku afgarto in maaragtay laga wada daawoobo marka inaan jabigaas abuurnay iyo inaan hawshaas aan qabanay ilaa hadda noo qabsoomay wax yaraa noo dhiman ayadana waan dhamaystiri doonaa insha allah
professor ibrahim dhinaca amniga maadaama aad hadda sheegtay in ciidamadii aad ku guulaysteen in la kala qaado ammaanka goobta ciidamo soomaali ah miyaad u dhiibteen mise kuwa ka socda midooda africa ammaanka goobta lagu shiraayo iyo goobaha cirjada ay degan yihiin waxaa gacanta ku haya adnes ayaa hadda ayada ayaan u dhiibnay ayagaa amniga guud ahaan ayagaa gacanta ku haya weli dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno shirka dib u heshiisiinta ee ka socda magaalada baydhabo waxaa marti igu ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga dib u heshiisiinta professor ibraahim sheekh cabdiwaaxid dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo soo dhawo walaal asalaamu calaykum balase wey magacaygu waa jaamac maxamed xasi waxaan joogaa degmada gaashaamo dowla deegaanka soomaalida ugu horreyn waan salaamaya badiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo mas-uulka martiya ku aba haddii aan u gudbo su-aashayda khilaafkan u dhexeeya madaxda koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta mucaarad ku ah waxaynu ognahay inay saais tahay markii madaxweyne nafta gareen loo kordhiyey mudada sanadka ah haddaba arrintu ma muddo kordhintaas inay sabab ku haysaa si waxbaa kuwas jira waa mahadsantii balase wey
horta waxa waaye khilaafka waa wuxuu salka ku hayaa si adigu aad sheegtay muddo kordhintaas iyo waxyaabo kaloo jiro oo ku saabsan oo siyaasadda ku saabsan ayuu salka ku hayaa laakiin anyway haddeer waxaan ku soconaa waddadii lagu xallin lahaa waa garta marka n muddo kordhinta maadaama ay arrinta salta salka ku hayso haddii uu madaxweynaha ku adkaysto mucaaridkuna ay ku adkaystaan maxaa xalku muxuu noqonayaa haddii mawqifadooda ay ku wada adkaystaan wallaahi dhammaan horta ma filaayo haddii la isu yimaado oo la heshiyo lawada fadhiisto ma filaayo hadda in maaragta lagu kala tagayo ama qof inuu mowqifkiisii uu ku adkaysanayo ma filaayo kulley tanaasul ayaa imaanaya meel unbaa laisku raaci doonaa ma dhacayso insha allahu in qof uu mowqifkiisa ku adkaysto uu yidhaahdo aniga laima loodi karo maxaa yeelay yani dib u heshiisiintaan hadda aad baa loo danaynayaa siaad og tahay hataa waxaa nala jooga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya nala jooga gudoomiyaha baarlamaanka ayaa jooga xildhibaanadii maaragtay stiilka ayaa joogta ayaa jooga odayaal baa jooga marka intaas oo dhan yani dadaalkoodii ma filaayo inuu dayacmaayo kulle insha allah wax fiican oo maaragtay loo riyaaqo ayaa kasoo bixi doona insha allahu shirkaas professor kolley caqabaduhu ma yara siday ila tahay mar haddii aad u kala garqaadaysaan maaragtay laba dhinac oo iska soo kala horjeeda marka caqabada ugu weyn ilaa iyo hadda aad wajahaysaan haddii aad dhegeystayaasha in yar uga sheegto wallahi caqabad caqabada ugu weyn horta oo la rabo ama hadda aan wajahayno waxa weeye horta mid ugu horeysa saan kuu sheegay yani maaragtay dhibkii ka dhacay maalmo ka hor ama usbuucyo ka hor magaalada ka dhacay kaasna yani maaragtay oo sabab ay u ahayd yani maarata arrimaha siyaasadda taasaa horta ayaa ugu weynaa isagiina hadda waan ka gudbaynaa midka kale midka hadda aan ka dhawaaysan anigana aan sheegay oo ah in yani laga heshiyo arrimaha siyaasadda iyo doorashooyin doorashooyinka in laga heshiyo waaye marka ayadana saan rajaynaa waa laga heshiinaya marka waxa ugu weyn hadda oo maarata shirka loo fadhiyo ama la rabo in maaragtay laisku afgalto ama laga daawoobo si dhib dhow usoo afgaran waxa waaye in maaragtay laga heshiiyo doorashadii iyo xilliga ay dhacaysoy iyo sida wax la yeelaayo in laga heshiiyo taasa ugu muhiimsan ayadana sida sasaanta hadda aan u jeedno waxa waaye inay dhammaanaysaa rajaynaya insha allah waa hagaag dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aalku weydiiyo bal aan wada dhegeysano waa idin salaamay mahada v o a iyo broforka oo barnaamijka martida ka ah waa salaamay isagana waxaan joogaa magaalada baydhabo magaciiguna waa cabdullaahi cabdi cusmaan shirkan rajadii hore ummadda ay ka lahayd hadda ma muuqato marka gudoomiyaha laba sidaar baan inaan weydiiyo su-aasha kuwaad waxay tahay guddoomiye maxaa hortaagan shirka sidii loogu targalay qorshaha u ah rajada dadka ay lahayn u socdo number two su-aasha labaada waxa ay tahay shirkii oo socda madaxdii dalka ugu sarreysa ayadoo ay joogaan aa dad kale dhibaataynaya haddana marka aaway natiijadii maxsuulkii aaw maxaa aaway shirki iyo waxa ay ku baaqdeen iyo howshii aawo marka waa salaamay gudoomiyaha cabdullaahi ha cabdullaahi waa maxadsan tahay orta cabdullaahi la joogaan adi baydhalaaba joogtaa erey ah maxaa hortaagan shirka aniga shirka wax hortaagan uma arko shirka si fiican buu u socdaa ergadii way joogtaa saan kuu sheegay labada tisiiska ugu horreysa aan ku jirnaa isaga meel fiican buu marayaa madaxweynaha jamhuuriyadda dadaal buu wadaa gudoomiyaha dadaal buu wadaa guddiga dadaal dadaal bay wadaan odayaashana dadaalay wadaan marka wax hortaagan hadda shirka ma jiro shirka wuu qabsoomay waa la furay howshiina way socotaa marka taas waxa waaye waaba waa sidaas amaa barnaamijka ah yani maaragtay isagoo shirka uu socdaa waxyaaba ay dhacayaan dabcan horta cabdullaahi meeshan dad heshiis ah looma imaanin dad iskhilaafsan baa loo yimid markii khilaaf uu jirana heshiiska lawadana يعني طبعا وضع كرتا دولدول وضع كرا لكن سلا هذا أذي أدو أكستي أذي هاد أمجيري أو جبات أمجيري فهو هو شيء إذا ما دوا أنا خلاص عارف ويزي هوري عينا ما عرفتي ولا جبت سكوري أو شوري ولا وجرا وقت كان يو هذا واحد برا بليما أو من هذا كجرا مرهم حتى يعني الجرا ما عرفتي ويو ما عرفتي يو ما ملكه ما إلهه سياسيين يعني مشرحين مشرحين مشرحينتا iyo madaxda maslixinta iyo maamulka ee gobolka yani maaragtay waa isdhexgaleen abaa markaasi ka ah yani maalinkii oo maaragtay soomaalida callaaran oo madaxweynaha yani iyo ay talaalayeen geedaha ay talaalayeen waxaad u jeeday yani in shariif xasan oo ninka ugu weyn oo madaxweyne madowga madow madaxweynta iyo maaragtay madaxweyne cabdicaziiz iyo madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda inay geed wada tilaalayan waad aragtay sidoo kale in la wada sharayo la wada fadhiyo waad aragtay marka ma qabo aniga hadda tacbiirka ah yani shaataag baata jira ma qabo adigana waa joogtaa anigana waa joog goob joog baan ahay marka aan wanaaga rajayno aan wanaaga ku hadalno niyadda aan hagaajino waxa wanaaga aan aan sheegno sidaas ani aan dhihi lahaa waad mahadsan tahay gudoomiye shirka ma mid albaabada ay u xiran yihiin ba mise waa mid maaragtay miidiyaha iyo si toos aha loogala sooco karo maaragtay qalabka warbaahinta wallahi miidiyaha haddaba yani waad aragtay yani fadhi kastaba sawirada way soo gudbiyaan miidiyaha wax ka qarsoo malahan oo way nala joogaan wax allaale wixii jirana way la socdaan marka wax hadda oo gaar oo albaabada loo xiray oo miidiyaha aan ka warqabin anigu ma ogi
ma laga yaabaa in aad ka dhigtaan mid daah furan oo dadka soomaaliyeed oo dhan ay arki karaan waxa maaragtay madasha ka socda
sideeda horta shaqo waliba la qabanayo waxna wax daah furan bay noqonayaan waxna wax hoosey noqonayaan dabcan yani shirka hadhoodii mulkiyad baa laga soo saari doonaa oo waxay u noqon doonaan wariyaasha goobjoog yani meelaha marka la booqanayo markii yani la wada hadlayo wariyaasha maaragtay way soo tirin karaan laakiin way dhici kartaa yani marar qaar si hoos loo hadlayo in dad gaar ah ama dadkii dhibka ka dhexeeyey ay wada hadlaan ama dadkii maaragtay hogaanku ahayay shirka waa laga yaabaa laakiin sidaa dhaqankaba uu yahay wax waliba obeer ma noqdaan laakiin hadda wax problem ah oo gaar ah oo wariyaasha loo diidayo ama yani dah furnaan la-aan lagu samaynayo ma jiraan dhegaystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhawla magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa galmudug cadaado daadiyaha barnaamijka iyo gudoomiye ku-xigeenka guddiga dib u heshiisiinta shirka baydhabo aad baa idiin salaamay mudane gudoomiye waxaa jirta in teerankii hore ee doorashada cabdicasiis lafta gareen ee baydhabo ka dhacday dagaallo xoogan iyo weliba musharaxiin qayb ka mid ah oo xuquuq dastuuri ulahaa inay tartamaan laga soo tartiray qaarkoodna si jijoog ah ciidamada ethoobiya iyo qayb ka mid ah ciidamadii waktigaasi ee dowladda ay kasoo tartireen magaalada baydhaba muddo shan sano ah kadib mudana guddoomiye shir weyn ayay dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed si wadajira hadda u hayaan maxaa iska bedelay teerankii hore waa ogen sidaas ayaa dhacday teeramkan muxuu kaga bedelan yahay kii hore oo ma laga yaabaa in musharaxiin horey jujub ugu jiray oo fara badan ay tagaan magaalada baydhabo ay dhigtaan dacaayadahooda iyo mataqaanaa fantasiyahooda ku saabsan waxyaabaha ay qabanayaan si doorasho xalaal ay ugu dhacdo baydhabo maxaa laga filan karaa nuxurka shirkan waa mahadsantahay ayuub waa mahadsan tahay su-aal aada fiican waaye sida adiga waxaa sheegtay yani waxaa tiri warbadeenka hore u dhacay oo kale inuu soo laabtama laga yaabaa waxaad markaati ka tahay innagoo dhan markaati aan ka tanahay ayub taas si looga hortago in maanta loo qabtay shir dib u heshiisiin oo gogashiisa ay ballaaran tahay ilaa yani madaxweynihii jamhuuriyadda in ka badan wiik ama usbuuc uu joogo marka arrintaas ayada ah marka taas ayaa tusaale ah inaysan soo laabanaynin ama in lagu kala jiro inaysan soo laabanin taas ayaa tusaale u ah ama midda ah yani maaragtay qof kastoo musharaca hadhowdii ricaayihiis la samaysan karaa ma looma siin karaa wadadeedaa ku socona waxaa wa- wax wax loo qabtay sidaan dib u heshiisiinta qof kastaba oo muwaadin ah in xorriyad uu helo uu ku imaan karo uu ku bixi karo uu yani maaragtay dacaayadihiisa uu ku samaysan karo eh, uu maaragtay ku sharxi karo eh, waa midda hadda maanta yani maaragtay eh, lexjada lexjeclada intaas laeg xeer madaxweynihii jamhuuriyadda baa hadda uu yimid xildhibaanadii maaragtay federaalka ay joogaan eh, guddiga uu joogo guddoomiyihii baarlamaanka uu joogo oo laiskugu imaaday hujjeedka waxa waaye inta hadda adiga aad sheegtay inaysan dhicin isa horey u dhahay ama maxaa la xidhin karaa wallahi tirashada boqol kiiba boqol waxaa la xidhin karaa in maxaan ku ilaalay dib u heshiisiintaan ay sitaan ku dhamaato laga heshiiyo wax allaala waxay ku saabsan siyaasadda eh, doorashada iyo maaragtay dhibaatadii hore u dhacday wax waa in laga heshiiyo waxaan rajaynaynaa doo- doorasho fiican oo xur iyo xalaal ah in maaragta ay timaado oo lagu o- wada wada ogola inay timaado ayaan filaynaa haddii ilaah yidhaahdo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa professor ibraahim sheekh cabdiwaaxid oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga dib u heshiisiinta shirka ka socda magaalada baydhabo oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur bukhaari ayaa nala soo